فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhow waxaa wareysiyada oo hadahan oo kalead kala socotaan idaacadda alfurqaan marka laga reebo habeennimada sabtida ah qodobada hadduu allah qadaro barnaamijka caawan idinkugu hayno waxaa ka mid ah qaraxyo ay ku dhinteen tiro askar shisheeye ah oo maanta ka dhacay deegaan ka tirsan shabeellaha hoose waxaad maqli doontaan khasaaraha gaari askartaas iyo dalka ay ka soo duuleen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo weerar ku qaaday shisheeyaha kenya ee haysta deegaanka kulbiyo ee jubbada hoose isna tafaasiil ku aadan ayaad dhuuxa ku maqli doontaan munaasabaday dhiig ku kala qaateen laba ka mida beelaha soomaaliyeed ee dega jubbooyinka oo ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada waxaad dhegaysan doontaan mas-uuliyiin salaadiin iyo nabadoono ka hadlay sidoo kale caawa barnaamijka intuu socdo waxaan idinkugu soo gudbi doonaa dowro sharci ah oo loo soo xiray ku dhowaad saddex boqol oo ruuxuu ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe dadkii ka faa'iidaystay dowladda nabadoonka deegaanka iyo waaliga shabeellaha dhexe ayaad caawa maqli doontaan qodobadaas iyo waxaan idinkugu haynaa wararkii ugu waaweynaa ee caalamka oo ay ka mid yihiin weerar ay dhimashadii dhaawac ku noqdeen soddon iyo shan askari islamarkaana lagu qabsaday shan iyo toban xarumood oo ka dhacay waddanka afghanistaan ciidamo ka tirsan maamulka nusayryada bishaar al asad oo lagu dilay weerar ka dhacay dalka suuriya iska hor imaadyo khasaare geystay oo ka dhacay waddanka masar qodobadaas ayaan barnaamijka caawa idinkugu haynaa ee u diyaargarooba isagoo dhammaystiran taariikhda caawa waa afar iyo labaatanka bisha afaraad sannadda kun afar boqol labiyo afartanka hijiriyada aynu ku bilownaya gelinkii dambe ee maanta qaybo ka mid a shabeellaha hoose waxaa ka dhacay qaraxyo waaweyn oo la egtay ciidamada shisheeye dalka kusoo duulay qaraxyada ayaa waxay ka dhaceen duleedka deegaanka shalambood ee shabeellaha hoose waxaana lala egtay ciidamo yugandhees ah oo socdaal ku jiray inta la xaqiijiyey saddex askari ayaa goobta ku dhintay waxaa sidoo kale jira waxyeelo kale oo soo gaaray ciidamadii socdaalayay qaraxyada waxaa geystay guutada qaraxyada ee mujaahidiinta al-shabaab waxaana inta badan deegaanada shabeellaha hoose xiliyada ay ku socdaalayaan shisheeyaha lagula egtaa qaraxyo iyo sidoo kale weeraro toos ah kuwaasoo khasaaro culus lagu gaarsiiyo waa hagaag dhegaystayaal weli dhacdooyinkii ina soo gaaray ayaan ku guda jirnaa ciidamada milatariga mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta gelinkii dambe waxa ay weerar culus ku qaadeen saldhigga ay ciidamada shisheeye ee kenya ku lahaayeen deegaanka kulbiyo ee jubbada hoose weerarka ayaa wax laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona la rumaysan yahay in kenyaatiga khasaare halkaa lagu gaarsiiyey weerarkan iyo sidoo kale qaraxa lala egtay ugandheeska shabeellaha hoose ku sugnaa ayaa waxa uu imaanayaa xilli saacadii lasoo dhaafay mujaahidiinta al-shabaab ay weeraro culus ka fuliyeen gobolada shabeellaha hoose hiiraan iyo jubbada hoose kuwaasoo lagu beegsaday askarta shee dalka kusoo duulay iyo sidoo kale soomaalida difaacida kula jirta waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka ayaan dhegaystayaal weli ku guda jirnaa waxaa idinku soo maqan wararkii ugu waaweynaa ee caalamka iyo sidoo kale munaasabad ka dhacday qaybo ka mida walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka taasoo ay laba beel dhiig ku kala qaateen balse markaana aynu aadno shabeellaha dhexe maktabka dacwada ee walaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa waxa uu dowro sharci ah oo ballaaran u soo xidhay dad gaaraya laba boqol iyo siddeetan ruux oo ka mid ahaa dadka ku dhaqan deegaanka boos caduur kaasoo ka mid a deegaanada ka tirsan shabeellaha dhexe dowladda ayaa waxay socotay muddo toban cisho ah iyadoona halkaas ay ku qaateen duruus ay ka mid yihiin tafsiirka qaar ka mid a suuradaha qur-aanka kariimka salaada iyo sidoo kale towxiidka gabagabadii dowladda waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe dadkii halkaas kelimaadka ka jeediyeyna waxaa ka mid ahaa sheekh cabaas abuu maxamed oo ah waaliga wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe bismillaah alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai almursaliin nabiyina muxamadi waaalihi wasaxbihi ajmaciin wabacd قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الحمد لله walaalihii jazaahum allaahu khayran oo deganaa deegaanka boosaaduur oo bixiyey wakhtigooda qaaliga walaalahaasaa u mahadcelinaynaa jazaahum allaahu khayran waxaa kale u mahadcelinaynaa ee macallimiintii jazaahum allaahu khayran iyo daa'igii gobolka oo ku dadaalay u xuray wakhtigooda si uu u baro dadka muslimiinta degan boosaaduur diintooda intaa kadib maanta waxaan joognaa ikhtitaamkii ama gebagabidii xiritaankii dowradii ku socotay deegaanka boosaduur dadka mutasaahimiinta ama ka qayb qaatay dowrada waa laba boqol iyo jajab oo bixiyey wakhtigooda aad muhiimku ah si ay u bartaan diintooda cilmiga ku qaadanay meesha cilmigana ku dhaqana u baahan yahay fadli dheeraad uu leeyahay cilmiga ma siman yihiin dadka aqoonta leh cilmiga leh iyo dadka kale ma sina waha fado badan oo khayr badan oo caqli badan dadka cilmiga leh alla jalla wacalaa ayaa na- noo sheegay ee midda kale dadka waxaa ku kala fad badan yihiin barashada cilmiga allana waa ku kala yeelay kamaa qaala tacaala yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutul cilma darajaat alla jalla wacalaa waxaa sarraysiiyey dadka cilmiga baranaya anaga naga mid ah iyo dadka cilmiga la siiyey sidaa daraaddeed lama soo koobi karo cilmiga fadligiisa aad u badan yahay man yuridillaahu bihi khayran yufaqihu fidiin qofka alle jalla wacalaa kheerka la doono wuu fahansiinayaa cilmiga iyo kheerka ayuu fahansiinayaa sidaa daraaddeed waxaana laga rabaa inaan ku dadaalno barashada cilmiga iyo nashrintiisa iyo difaaciisa inaan ku dadaalno jazaakum allahu khayra qof walba ayaa looga baahan yahay inuu maanta difaaco kutubka addiinu liman qaatala diinta waxaa iskale qofkii u dagaalamo ikhwaanii marka ee qof walba maanta labada boqol iyo toddobaatanka ama siddeetanka aan meesha ku joogno qof walba haddii hal qof uu sababtiisa ku soo hanuuno alla jalla wacalaa kheer iyo ajar weynu siinaya ee ikhwaanii ee hal aayad haddii aad maanta barato waxaa la rabaa inaad faafiso aad gaarsiiso dadka muslimiinta adduunyadan sadeedaba waxaa weeye masraacatul aakhira waay. aakhirada loo beertaa adduunka waxaana loo sheegay dhammaantiisa adduunka waa malcuuno waa la lacnad wa malcuunu maa fiiha wixii ku dhex jirana waa lala lacnay istisnaa waxbaa laga soo reebay ilaa dikrullah ilaahay dikrigiisa iyo wamaa waalaha wixii la jira cibaadada alleh wa wa caaliman qof caalim ah oo cilmi leh aqoon leh cilmigiisana ku dhaqma oo dadka bara kheerka leh iyo wa muta- u mutacaliman qof wax baranaya ardaya sideen oo kale intaasa laga soo reebay sidaa daraaddeed waxaana laga rabaa qof walba inuu wax barto dadkana wax baro kheerkaad dad ugu yeerto aad bartana ajarkiisa leedahay asal ahaan ajarka qofka aad bartayna lama nuqsaaminayo maadaama ajarka iyo kheerka iyo wanaagga meesha lagu sheegay ikhwaan inaan ku dadaalno jazaakum allahu khayr ikhwaanii cilmiga baranay cilmiga maanta aan baranay cadow uu leeyahay kutubka maanta aan baranay oo kutubka qur-aanka ah iyo sunnidii nebigu sala allahu aleyhi wasalam gaala maanta horar ku ah sida aad og tihiin ama la sheegay ama aad u jeedaan gaaladii iyo haafadaheeda intaa ka soo tagtay aa maanta guryaheena ku jirta oo diinteena baabi'inaysa oo dimuqraadiyad la sheegayo oo nebi muxamed sala allahu aleyhi wasalam lagu caynayo oo kortoon lagu sawirayo nebi muxamed sala allahu aleyhi wasalam waxaasa maanta uu horar nagu ah weerar ku ah oo nala jooga maanta gaalada waddankeenaa qabsadeen diinta inay rabaan inay dadka ka leehiyaan waxay diidayaan inaad diinta la barto lagu dhaqmo ay diidayaan salaada ay diidayaan soonka ay diidayaan zakadii ay diidayaan nebi moxamed sala allahu aleyhi wasalam khayru khalqillaahi aa caynayaan alla jalla wacalaa aa caabudaynaa aa keliyeelaynaa diinteena ku dhaqmaynaa antaasay noo haystaan ikhwaani wax kale nooma haystaan waxaana laga rabaa inaan ogaanno aan fahanno kutubkaas maanta qof kale uma maqana annaga u maqan annaga joogna wakhtigeena ilaahay ka dhigay inaan mikhwaani maanta fadhiga aan fadhinno aan ka kaanno kutubka aan difaacno maanta waxaa socda siraac dagaala socda dagaalkan wuxuu ku waajahan yahay kutubkan oo munasalka ah oo alla jalla wacalaa noo soo dejiyey si aan ugu dhaqanno isugu xukunno aan u baranno aan isugu daaweyno aan ugu jina tagno kutubkiya maanta weerar lagu yahay wax kale oo gaalada naga rabtana ma laha maanta ikhwaanii sidaan maanta aan ballan qaadnay reer boosaduurow inaan fidhiga aan ka kacno aan kutubka aan difaacno maanta qofkii qabsada kutubka qof dab qabsaday oo kale waa haddii kutubkii ma tuuri kartaa lama tuuri karo kutubka difaaciisana waa lagu dhimanaya waa lagu shahiidaya marka insha allahu tacaala mood lagama carari karo si kasta aad u cararto moodka lagama baxsanayo marka insha allahu tacaala wakhtiga maanta aan haysano oo qaaligaa aan ka faa'iidaysano wakhtigeena wakhtuljihaad allah nooga dhigay noloshaadii waa cimrigaadi cimrigaa marka aan ka faa'iidaysano hodhow waana la weydiinayaa cimrigaa meesha aan ku bixin waxaana laga rabaa dadaalan laga rabaa difaacadii kutubkana laga rabaa barashadii kutubkeena laga rabaa inaan dadka barnana laga rabaa ku dhaqankiisana laga rabaa sidaan maanta u ballanqaadnay aan u dhabayno aan ugu dadaalno aan difaacno mar labaad waxaa u maxdarinayna bacdallah dadkii waxgaradkii nuqabadii deegaanka reer boosaduur jasaahumullahu khayran dadaalka iyo dulqaadka badan ay sameeyeen rijaalan wa nisaa'an waxaa ugu mahadcelinaynaa bacdallah allah idin barakeeyo deegaankiina khayrkiisii barakadiisa allah idin siiyo horumarka diinta allah idin siiyo marka insha allahu tacaala waxaana laga rabaa dadaalka iyo maanta hamigeenna inuu noqdo himma caaliya himmo saraysa inuu noqdo marka insha allahu tacaala aan ku dadaalno ga'mahaan isqabsanno kutubka alle aan difaacno muslimiintana aan walaashanno deriskeenana aan dhowrno aan isku xirnaano kheerka aan ugu yeerno diintana aan isbarno insha allahu tacaala qof walba keligiisa dhimanaya maalintaa qiyaam waxaan ku badbaadna la rabaa qabrigii keliga laga soo tegaya maanta haddee inaan u shaqaysano way qiyaamihii zaadka meesha maanta aan joogno adduunka wa tasawaduu fa inna khayra zaadi taqwa wattaquun ya ulil albaabwa zaadka meeshan aan kala tagno ikhwaani marka insha allahu tacaala allahna waafajiyo kheyrkiisa cilmigiisana allahna baro alle aan barino cilmiga in ilaahay noo fududeeyo aana ku dhaqanno ikhlaasna allah nooga dhigo camalkeena insha allahu tacaala wajazaakum allahu khayran calaa xusni ismaacikum asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kaasi wuxuu ahaa sheekh cabaas abu muxamed waaliga walaayadda islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sidoo kale munaasabadda waxaa ka hadlay qaar ka mid a dadkii dowladda ka faa'iidaystay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kitaabadii waa inaloo akhriyey tafsiiru alqur'aan ayoo lamadid suuradooda oo jalun iyo anfaal iyo towba towxiidka nooc walbale ayay ka hadlaayeen kitaabkii kale oo khulaasatu nuurulyaqiin oo nabiga dhalashadiisii iyo howlihii uu qaba jiray ka hadlaaya waana loo akhriyey adigu kitaabadii usuulu halaasa almuxatamaad sifatu salaamna way iska badnaayeen marka dhammaan wixii ilaahay naga karsiiya ayaan ka karnay wixii mataqaanaa aan mataqaanaa naga fakadana haddaan ilaahay baan uga dalbaynaa aan ilaahay uga dalbaynaa inuuna fahamsiiyo marka duruustii iyo mataqaanaa dowladii sidaas bay noogu gebagabowday maantana alxamdulilaahi sidaas baan mataqaanaa naloogu xiru haayaa bacda taxiya walxamdalah ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahaddaa iskale lagu soo kulmiyey beydkan meeshaan sharafta badane oo aan isku makaankaan sharafta badan inaan iskugu imaano aniga markaan meeshaan imaanayay ma ahayn inaan qof maaragtayaa wax taqaano ahay meeshaan u imaanin laakiinse waxaan u imaaday in aan caddeeyo waxyaabihii yaantan maantan ilaa toban maalin ay maaragtaya macallimiintayn inagu dul akhrihayn oo khayrka badnaay sidii kitaabihiina lasoo baray tafsiirkii qur-aanka kariimka ah in aan maaragtaya wax ka sheego intaasaan jeclaystay marka iyaantan waxaana loo soo akhrinaya ilaa iyo toban maalin tafsiirka qur-aanka kariimka ah suuratu tawba waalanfaal waxaa ka mid waxyaabihiina loo soo akhrinayay khulaasatu nuuru yaqiim waxaa ka mid ahay talkhiis sifatu salaati nebiyi talkhiiskaas asigana waxuu ka hadlayay nabi muxamed sala allahu caleyhi wasalam sida uu cibaadaysan jiray sida uu u dukan jiray kamid heeday allah subxaana wa tacala ayaa mahaddaas iskale mahadda ku xigta waxaa iskale waa allaha mujaahidiinta ah noo keenay maaragta khayrkaas aad u fara badan in badan aan ka rijayhayni inay noo keenaan hadda walaalaha mujaahidiinta inkan waxaan kasii codsahaynaa khayr allaha siiyo way mahadsan yihiin waxaan kasoo codsahaynaa inay haddana noo keenaan mar kaletood mar saddexaad aan aninkuna aan maaragta diinta ilaahay aan barno waaba barnee maaragta oo wakhti mar wal aan nagala daalin oo mar kastoo nagula dul akhriyo khayraadka haddii aan taas meesha suga baxo aniga oo ka hadlaaya maaragta beesha booscaduur dhallinyaradeeda dhallinyarada haddii aanan horta aad iyo aad maaragta aan maaragta tobankii maalood wax badan uga fahmnay maadaama aninkoo maaragta dad muslimiin ahaynay dad diinta wax ka yaqaana ahaynay maaragta dad culumaan ugu dhex jiraan mashaa'ikiinna ugu dhex jiraan ilaahay mahadis waa haddana maaragta diyaasha iyo masaaraha waxyaabahaas waa la soofeeyaa waxa loo soofeyhayana ma ahan in maaragta wax ay soo siyaadeen laakiinse waxaa waaye in maaragta ay waxgooyaan maaragtay wixii wax noogu dul akhrinayay aad ay u mahadsan yihiin aninkana dad badana naga soo baxay naqiibka guud ee beesha abubakar gaabane macalin xuseen faraweyne ayaa isna halkaas kelimad ka jeediyey wuxuuna dardaaran siiyey dadkii ka faa'iidaystay dowladda ikhwaani fillah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu awalan ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa tacaala tuuladan iyo qaryadan ahaysiiyey dadkaana ahaysiiyey muslimiinna ka dhigay amnigan iyo istiqraarkan iyo khayrkaana siiyey allahasaan u mahad celinaa mahad meelay ka bilaabta meelay ku dhammaata lahayn iyo anta munka toban kaalmoood aadaa loo faa'iidaystay shan saacadood u bixiseen ilaahay subxana wa tacala kitaabkii toban kaalmaalmood sida macallinku u sheega waaye dad badana codsaday in lasoo celceliyo leannu mogtahay ee carabka wax loogu taray dowlada culammadu waxay yidhahdeen diinka lagama barto laakiin ishmaam bay keenaysaa in dadka horta inay baadi ku jirto in kale ay kala fahmaan waxaan kaloo idiin sheegaynaa sida loo dhisay iyo hawsha laydiin sameeyey waxyaabihii meelaha aalijanaysa aan la rajahaynaa horta shirki ma dambe meesha kusoo noqon maayo malow aali jir maxaa u sababa alwaajibaada la akhriyo wax shirka la yidhaha ma imaanayo suulu halaada iyo alwaajibaad iyo meesha yimaadiin aa u dhammaata asiga baasoo shirka ku her macrifatullah macrifatanabiy macrifat kulli waa la barta soomaa taas horta ayadoo shirka saasuu ku dhammaado waxaa kaloo ayaduna meesha ka baxday in salaada lagu dheelo soo laydima akhrin sida nabigu u dukan jira calayhi salaatu wasalaam kutubka sheekaasoo lama akhrin ayaduna maqadkii ka baxda in salaada lagu dheelo berigi kadib amba culamo ha noqoto amba wax kasta way qaldami karaa soo ma sifatu salaatinabi kutubkii ahay haddii la akhristay salaad lagu dheelo ayaduna qadkii ka baxda waxaa ayaduna qadka ka baxda caaminimo shay la yidhaahdo culamaa uljadiid urashiiq waa runtiisa qofka haddii salaada loo soxo ee tawxiidka loo soxo culamo wa ayaduna qadkii ka baxda in salaada xumaato ayaduna qadkii ka baxda mala faamino waxaa ayaduna qadka ka baxday manay aala jirtay nabiga maaqan calayhi salaatu wasalaam meeshuu ku dhashay meeshuu ku dhintay meesha uu jirooday xaalkiisu sow ay maaqan khulaasatu nuuryaqiina la keena sow siira ma dhegaysanina waa dhegaysan malea siiradiyaa la dhegaystay nabigaa la fahmay calayhi salaatu wasalaam hadhow haddii qabriga lakena laydis hor istaajiyo oo laydin weydiiyo muga waa laga jawaabi karaa yaa waa laga jawaabi karaa fala bal kutubta si loo dheeli tiraan u sheega in horta xirfad iyo khayr meeshan lasoo doonto haye kasoo dhaadhacda nabiga waa la bartay calayhi salaatu wasalaam salaadiina waa la fahmay shirkigina waa la ciribtiro laba kutuboo aad u cajiibaa la akhriyey haye xaa soo here suurat alanfaal iyo suuratu tawba haddaan lasoo galo xaa loola dalle meesha kulligoo ruuxay ka sheekean gaale muslim si u dirraajo sida gaale muslim u diri lahay horta ma laydin bara kutubka ilaahay ma ka barateen mase walax shaabliho xaashacdaa laydin keen kitaabka ilaahaad ka barateen subxaanahu wa tacaala hadda macalinka iga waraayadow aayaddu akhrinayo aayad cajiibe infiruu khifaafan wa hiqaala wajaahidu ambaraa laydin siiyey saayar boosaaduru kurtiinba ambaraa laydin siiyey mara amar taqaanin wa yaa idin siiyey allah subxaanahu wa tacaala manaad fadhi rabteen muga adinkoo og fadhiya liyahlaka man halaka can bayina wa yaxyaa man xaya can bayina yah adinkoo og fadhiya yah qaatiluuhum la dagaalama gaalada haye yucadibhum allahu beydikum ilaahay gacmiinuu ku cadaabaab inuu gacmiin alla ku cadaaba raba gaalada meeshaan joogto xaajacaligaan imaanfa fadhida inuu gacmiin alla ku cadaaba la rabaa intaan haddii qoryada soo qaatay qunta ma jooge walle qofaan qor lahayn waa ku gaaban dadkan u aqaan aniga waa ku gaabanta mana jirtana ma dheera mana jirta xaragtu shabahaysa laakiin fadhiga in laga kaca suurat alanfaal iyo suura toba loo akhrinayo sow kalaamullaahi maahay kaan ku subci jirna mane maahay ha nagula subciya beyti muka salaad mase hala dagaalmay dhahay su-aasha ha la subciyo ee ha lagu tufo oo dadka iyo eriga ha la saaro may dhaheen mase hala dagaalmay lamaa suura dhaheen maxay dhaheen diyaar mawtiin saasaa rabaa beri kadib gaal waa u dhammaata asiga haddii suuratu tawba iyo suuratu laafa intaa lagu dul akhriyey ay qalbiga gashanna qabsanna ay dheheen ay qabsadeen saasleanna mogda aayaadka inaad dhimisaal rabaa haddaa dhidhimisoo dhucdo horta waxa shabaab sheegaayo dadka gobolay waxay ka shabaab waxuu sheegaanimo ma balaayaa ma waxraayaa waxuma yaa muslima dadaa waxaa ku weydiihane shabaab wuxuu horta inaa kutub fariistaan la rabaa shabaab ku dambeeyey yaa horta aayaddaana ma baxay kutubasa fadhiiso baxay i tiri haa haye xataa kurtiin baxa qur-aanka ilaah idinma walal kooxo ha baxdo waxaa ramuga kala bar inay galabta dhaan qoryahaynha noola sife fartaag iyo ma jirto tooggan waa la wada baxa hebeloo farta taag nin dhalinyaro inuu farta taago lama shan aa laga farta ka taagta ma jirto laba boqol iyo siddeetan iyo shan qof aan maan ka diiwaan geelno waa in boqol soo istaagtaa ugu yaraan ay qalabta galabka qabsataa yaa amarkaas baxshay allah subxaana wa tacaala laannahu anfiruu baxa مثلا لما مقل تفسيرك ولما وحا معلمين الله اكبر عجيب كي دقين علماء عام تفسيرك واسيين كل قر انفروا بها خفافا وثقال كوا فوديا كوا علص حال اتين بح امر متى الله كيما سبحانه وتعالى مراد فديسي مقيا يتغصب الرب امر كي الله جيدين واحد فديدين مراد بحدين امر كي الله بغادتين واحد وأن قبل شبه الله دعوة أن حركة الشباب يوحد لما شيء مع الفرق وأن بدون جودها الشقة قول الله سبحانه وتعالى إن فرع ما الله فريا ما الله بحايو أنا واجب كوا أنا قد هدان نقابة النهي هدان ولاية النهي هدان حركة النهي الله سبحانه وتعالى كتاب كين كتاب كيسم ميدي سو قرتني ميدي شغن إن جهال ليدي كربو ميدي شغن إنا شركي ما كوجرين نبينا عليه الصلاة والسلام سعود كجرم ما ليدن بري سيراديسي ما ليدن بري اللهم فاشهد اللهم لا بلغت اي joogta ilaahu inaan gaarsiino mara ka noqo ilaahu inaan gaarsiino mara ka noqo inay diinkaaga barteen malay fadhaayaan iyo malay baxaayaan malay baxaayaan laakiin mane mane kuma jirto dagaalkaan umagu waajib waa sida rab dagaalka hadda socdaa fardu kifaa'i ma ahay fardu ceen waaye gaala inta soo duusha dalkayna ma soo degta xaa ka yilla ilma kama yaalin biyo kama badar walax ka yaal ma jiraan diinka allah subxaana wa tacala usoo kacdo inaa anuguna muga ilmahayna iyo zarcigayna iyo xoolahayna raalli ku dhaqna miya maya maya uma wallah maya warkaas war jira ma heer boosacduurow dowlada horta heer uubakar gaaban adika idinka soo baadis midda hadda socoto ilaahi subxaana wa tacaalana waa idinsoo waafajiyo waa soo haleesheen waana ku mahadsantihiin kitaabkii iga horeyso u codsaday in ilaahi subxana wa tacaala kitaabkiisa lagu celceliyo horta waa lagu soo celcelina cidda haddaan bislaato horta idaa fogta baabuurkayga raaci doonto oo dhihi doonto meel wal tababar ka socda igey ciddii bislaatay waa ilaa geedku mogta inta fiidsho oo mura madow keeno oo kadib cagaarto jalow naqdaa tooggan waxaan u malayaa inaad fiidiseen toogga dambanaad madoobaa toogga saddexaadna bislaahaysiin xarakada iyo walaayada dhammaan waxaan ka codsayn horta inay soo celceliyaan dadkaanu diin kasta u rabay ilay u xisaabantaha kutaabkaas iyo kutaabta lamidana ayaku fartaag ma raban ayakaa subaxi baxaay subaxi ayagaa baxaay diinka ilaahay subxaana wa tacaala ma la fahmay
waa hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay weli waxaa idinku soo maqanno qaybaha dambe ee barnaamijka aad ku maqli doontaan munaasabad ka dhacday qaybo ka mida walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka oo ay dhii ku kala qaateen laba ka mid a beelaha dega goboladaas balse markan waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka oo ay ka mid yihiin weeraray dhimashihii dhaawac ku noqdeen soddon iyo shan askari oo lagu qabsaday xarumo fara badan oo ka dhacay dalka afghanistan ciidamo ka tirsan maamulka nusayryada bishaar al asad oo lagu dilay weerar ka dhacay suuriya iyo iska hor imaadyo khasaare geystay oo ka dhacay dalka masar waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan هو الكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين هو الكون كم فيه من آية waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka weerar ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen soddon iyo shan askari islamarkaana lagu qabsaday shan iyo toban xarumood ayaa ka dhacay waddanka afghanistan waddanka afghanistan wararka ka imaanaya ayaa waxa ay ku warramayaan in weeraro kala duwan ay ka dhaceen gudaha waddankaas weerarka koowaad oo loo adeegsaday qarax ayaa waxaa lala beegsaday saldhig ay ku sugnaayeen askarta xukuumadda kaabul sidoo kale ciidamo aada u hubaysan oo ka tirsan imaarada islaamiga ee afghanistan ayaa waxay weeraro kala duwan ku qaadeen shan iyo toban xarun oo ay ku sugnaayeen ciidamada afghanistan weeraradan oo ka dhacay gobolka kandahaar ayaa waxay socdeen muddo saacado xiriir ah soddon iyo shan askari oo ka tirsan xukuumadda kaabul ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraradan lagu qaaday fadhiisimaha ay ku lahaayeen gobolka kandahaar ee waddanka afghanistan sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa waxaa u suura gashay inay askarta xukuumadda kaabul ay ka faramaroojiyaan ilaa shan iyo toban xarumood oo ay kaga sugnaayeen gobolka kandahaar ee waddanka afghanistan iska horimaadyo khasaare geystay ayaa ka dhacay waddanka masar iska horimaadyadaan ayaa waxay ka dhaceen gobolka siinaa ee waqooyiga waddanka masar kadib markii ay duulaan qaadeen ciidamada milatariga dowladda masar bayaan ka soo baxay taliska ciidamada milatariga ee xukuumadda masar ayaa waxaa lagu xaqiijiyey in toddoba ka mid a ciidamadooda oo ay shan sargaal ku jiraan ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen iska horimaadyo ay la galeen kooxo hubaysan muddadii u dhexaysay kowdii sebteembar ilaa iyo siddeedeeda tan iyo markii uu xukunka masar uu la wareegay cabdilfataax asiisi ayaa waddanku wuxuu martigelinayay gaboodfalle ay ciidanka kula kacayaan dadka rayidka ah ee reer masar waxaana waddanka masar kusii kordhayay dilal iyo xarig loo geysanayo dadka shacabka ah tan iyo markii ciidanka xukunka ka tuureen madaxweynihii hore maxamed mursi kadib banaanbaxyo ka qarxay waddankaas sannadkii laba kun saddex iyo tobankii ciidamo ka tirsan maamulka nusayriyada bashaar al asad ayaa lagu dilay weerar ka dhacay waddanka suuriya waddanka suuriya wararka naga soo gaaraya ayaa waxa ay ku waramayaan in weerar lagu qaaday ciidamo ka tirsan maamulka nidaamka bashaar al asad kooxa hubaysan ayaa waxa ay weerar ku ekeeyeen ciidamo ka tirsan nusayriyada bashaar al asad weerarkan ayaa waxaa ciidamada nusayriyada lagula beegsaday duleedka magaalada dayruzuur ee waddanka suuriya wakaaladda wararka ee saana ayaa sheegtay in weerarkan lagu dilay askar ka tirsan nidaamka bashaar al asad hase yeeshee ma aysan sheegin tirada rasmiga ah ee askarta la dilay weerarkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo laba maalmood ka hor weerar lagu qaaday fariisin ay ku sugnaayeen ciidamada bashaar al asad kuwaasoo laga dilay saddex askari wararkii ugu dambeeyey ee caalamkana intaas ayay ku egyihiin
waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhow waxa wareysiyada idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa markaana aynu aadno jubbooyinka deegaanka dhaybarwaaqo oo horey loo aqooni jiray dhay tuwaako islamarkaana hoostaga degmada jilib ayaa dhowaan waxaa ka dhacday munaasabad ay xoolo nool oo geela oo dhiig ahaa loogu kala qaadayay beelaha shiikhaal iyo sidoo kale gaalijecel ee wadadega wilaayada jubbooyinka kadib markii gabar u dhalatay beesha gaalijecel uu dhaawac isha ah u geystay ruux ka dhashay beesha shiikhaal ayay maxkamadda islaamiga ah ee jubbooyinka xukun ka soo saartay ugu horeyntii munaasabadda waxaa laga jeediyey kelimad ku saabsan ujeedka munaasabadda maanta ooy taariikhdu tahay bisha afraad kun afar boqol afartan iyo labo waxaan joognaa magaalada dhaybarwaaqo ujeeddada aanu nimid ay ahayd beesha sheekhaal iyo beesha gaaljecel diyo maxkamadda dhaqanka shareecada islaamka ay u kala xukuntay labada beelood oo aan horey usoo sheegay oo ah beesha sheekhaal iyo beesha gaaljecel kuwaas oo aan ku ballansanayn in geelii maxkamadda shareecada islaamka ay u xukuntay in la keeno beesha gaaljecel ay yeesheen beesha sheekhaalna lagu yeeshay baan u tagnay maanta waan u kala wareejinayna insha allahu tacaala waxaa lagu helay shareecada islaamka ku dhaqankeeda ayaa geelaa lagu helay xiliyo hore oo jiri jirtay laguma kala qaadan jirin labada beelood iyo dadka degan muslimiinta ee halkan hadda aan joogno degan looma kala qaadi jirin xoolo nool ah oo geel ah oo sida shareecada u xukuntay looma kala qaadi jirin bal labada daris ee isugu naxariis badan baa waxay u kala qaadan jireen bacmadow kala qaadan jiray maantana alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waad ujeedaan geelaa nool maxaan ku dhahaa tiradii lagu heshiiye ah waa la kala qaadanayaa labada reer oo ku faraxsan qolada bixinaysana ay ku qanacsan yihiin qolada qaadanaysana sidoo kale iyana ugu qanacsan yihin ay ku faraxsan yihiin baan ku kala wareejinaynaa insha allahu tacaala waxa lagu helayna waxaa weeye waa waa mujaahidiintaas kitaabka ilaahay difaacaysa baa insha allahu tacaala lagu helay wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu intaas kadib waxaa si toos ah loo gudagalay geelii loo kala wareejinayay beelaha shiikhaal iyo sidoo kale gaaljecel waxaana hadalka ku horumaraya suldaan cali cismaan roorow oo ah suldaanka beesha shiikhaal ee jubbooyinka suldaanku wuxuu geela dhiigga ah ku wareejiyey nabadoon cali bilow cusmaan oo ka mid ah nabadoonnada beesha gaaljecel
maanta waxaan joognaa dhaybarwaaqo oon u joogno geel maaragtay oo dhiig ah oona laku leeyahay annagoo ah beesha sheekhaaleed aniga waxaan ahay suldaankii beesha sheekhaaleed waxaan keennay geel dhiig ah oy maxkamadda shareecada islaamka nagu xukuntay oon maaragtay waxay aheeday noola qabtay muddo lix bilood ah muddadii lixda bilood eed ka sugo ilaahay fadligiis geeli ilaahay baa noo soo sahlay annagana dadaal iyo juhdiyaan bixinnay muddo bilahaan geeli ku keennay geelaas waxuu ka ahaay siddeed iyo maaragtay nagula xukumo waxuu ahay sagaal iyo toban neef u ahay sagaal iyo tobankii neef oo geel ahayba waxayd ilaahay baa noo soo sahlay waana keennay geelaas waxaa lagu xukumay beesha sheekhaaleed waxaana iskalahay dhiiggaas beesha walaalahayna reer gaal jecel geeli waa keennay maantay waxaan joognaa dhaybarwaaqo geelaasaan rabnaa inaan iska wareejinno kuna wareejinno beesha reer gaal jecel annagoo calool fayow qanacsan shareecada islaamka ku qanacsan calool xumay caadifad aan qabin ilaahay nimcadiis geeli oo maaragtay aan keennay haddaan nahay beesha sheekhaaleed anigoo ah suldaanka guud ee beesha sheekhaaleed jubbooyinka geeli maaragtay beesha sheekhaaleed lagu xukumay aan rabaa inaan ku wareejiyo beesha reer gaaljecel nabadoon cali bilow geelaan igala wareeg igana xisaabso iga tirso jasaakum allaahu khayran waan guddoomay geelii aada igu wareejisay khayr allah ku siiyo adigoo ah suldaanka beesha seekhaaleed anigoo ah nabadoonka beesha gaaljecel ayaa geela la wareegay insha allahu tacaala geela tiradiisa ayaan haddana gudagelayaa haddii ilaahay raalli ka noqdo kow labo saddex afar shan lix toddobo siddeed sagaal toban toban iyo kow toban iyo labo toban iyo saddex toban iyo afar toban iyo shan toban iyo lix toban iyo toddobo toban iyo siddeed jasaakum allahu khayr waad mahadsan tahay walaal. toban iyo siddeed waad mahadsan tahay insha allahu tacaala sida khayrka badan ee aad maaragtay aad u- aad u keenteen geelaasi oo fudud waa idinka mahad celinayna insha allahu tacaala iskama imaane maanta waxaan joognaa een, dhaybar waaqo tuulada loo yaqaan dhaybar oo duleedka degmada jirib ku taalla in marka sidaan xoola loo kala qaato wanaaggaani iyo sharaftaani waxa iska yimid ma ilaahay baa keenay ilaahay baa mahadda iskale bacdallaahi islaamka ayay ku timid waxay ku timid kitaabka allah iyo sunnada nabiga dadka tadbiiqiyey ayaa keenay insha allah meeshani waxay ahaan jirtay meel hadde xaalkeeda ilaahay ogyahay waad la naqaanaa haddana maanta diyaan ku kala qaadanaynaa oo kitaabka allah lagu xukumay insha allahu tacaala suldaanka baasha sheekhaal haddaad tahay waa kaa guddoomi jasaakum allahu khayr assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaas kadib waxgaradka labada dhinac ayaa goobta munaasabadda ahayd ka hadlay waxaan ku horumarinaa laba ka mid a nabadoonnada beesha sheekhaallo ka hadlay sida fududda oo ay ku bixiyeen geela nool الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليالو ما أنت ما لن خيرات واي وحاب هنا دانا هنا بيش الشيخ خالد جيل نقول له هاي نقول له يهين بيش الشيخ قال جعلت وديك إيه وبعد واقاس الحمد لله مدة وبعد قيد ولاية نو قبتي أو لح بلود إيه بلا- مدة لح بلود عاقب سني نقول حكومي محكمة إسلام كان نقول حكومتي سقال إي طبعا نافئة مدة أو قبل سنة نوكي وبعد قيد بيشر بال جعلاد إيه لح بلود لح بلود geeli dadaal weynaa gelinay juhdiyaa ku bixinay waa dadaalna waa xarbanay muddadii shan bilood intaana la gaaran bishii lixaada geelu ku dhiibnay geelaasaa maanta baradhaay barwaaqa keenay aa ku wareejina beesha gaal jecel walaayada islaamka maamulkuna ee nala joogto maamulkaasi bacdigeeda hortiisaa ku dhiibnay geele shareecada islaamkaa nagu xukuntay shareecada islaamkaa ku keenay geelaasi waa nagala gadoome wadaadka calabilow layidhaaha ku wareejinay suldaanka beesha sheekheelagoja anagoo nabadoonka beesha sheekhaaleed ahin intaasaa bacdigeed hadal ahaa daba dhigay waa kaasoo alxamdulilaahi wixii shareecada eena saartay waa bixinay waxaa rabnaa muddadaas oo geela ah ku dhiibnay in islaamka kulli oo ogaado ninkii wax laga sugayay ninkii wax sugayay ninkii wax sugaya dhib badan muddadaas oo degdegta unuka asaaka had wax beriga ilaahay wax nooga soo qaaday oo ilaahay noogu kaalmeeyey inunkuna kaalmadaasoo kaleenta wax walbaba waxaa rabnaa islaamka ninka wax dhiig galo wax la sii haayo oo dhiig laga galo in saas loo bixiyo walaayadan ee ogaato islaamka islaamka kalentoo bacdigeed waa kaasa daafiha degani qabaa'ilaha beelaha ee ogaadaan intaasaa anagan bacdigeed warka ku kaalmeey assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فلا مضل له وما يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد الحمد ومهد إلهي أسقناتي إلهي نسي نعمة الإسلام والإيمان إلهي أكون سارنتاس maanta oo la kala qaadanayo shareecadda islaamku wixii laisku xukumay shareecadda ay ku xukuntay laiskala qaadanayo mahaddaas ilaaha iskale maxaa mahad kale iskale barnaamijkan eh, maxkamadda islaamiga soo xukumtay iyo walaayooyinka kala duwan barnaamijkan in badan soo daraadariyeen juhdi badan ay ku bixiyeen oo haddana maanta xaqa dad ka dhici lagu kala qaato mahaddaas ilaah baa iskale waxaa kale sheegaynaa ba- eh, beesha baahda shiiqaal way mahadsan tahay muddadii loogu talagalay oo magta inay ku bixaan la- oo la rabay way ka soo hormariyeen way soo dedejiyeen mahaddaas ilaaha iskale bacdillahi shiiqaal baa iskale maxaa mahad kale iskale waxa loo xugmay ee afar iyo labaatan neef geelay ahayd qabiilka loo xugmay ee saga- shan neef way way dhaafeen wax u dhaafeen walaaltinimo iyo wanaag iyo darsima darteed ay u dhaafeen xoolaha in cafisna way leedahay in dhammaan qaadatana way leedahay in wax aad qaadato waxna ka dhan inta wax ku diidayo male diintu waa ogashahay marka maanta waxaan raalli iskiiga nahay ilaahay idinkiis ku noqoto si kalsooni badan inaan ku qalaqaadin xaqii ku lahay waxaad og tihiin in badan in badan waxaad og tihiin meeshaan dhaay barwaaqa la yidhaahdo wax ka jiri jiri beeshaan oo reer aabbahayna toban sana ee aan cod la ahaynay iyo kasii badan cunugii dhashay shan iyo toban jir waa ku gaaray wixii lakala dilo wixii lastuura waa lastuuraay wixii dheeri oo dheeri qabiil ku noqdan laba milyan laga bixinay marka insha allahu tacaala maantana waa maanta waxaan u joognaa si xaq iyo cadaaladnima ina wixii aan kala qaadana marka insha allahu tacaala anagana haddii ilahay awood ogolaalo maadaama odayaashii aan nahay insha allahu sidii oo kalsoonin leh wixiina xaggayna soo maray berito inaan u dhiibna إن شاء الله بالله يبارك أنت حسن كوبي بسم الله الحمد لله ثم صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله محمد صحبه وسلم أما بعد إن شاء الله تعالى إلهي بقى مهد إسكاله مهد الله كوبك لميك إلهي بقى إسكاله إلهي بقى كوم هسن ملاي هذا روحالي هذا بشارة معلم محمد إلهي وأنا كمدها هنا بدون هذا باشا قال جانا كمدها وحنا أنت أنت هاي بولو برواقة إلهي بقى كوم هسن إلهي بقى سكوكين كان مال خير بدنا يواي meel ilaahay diintiis lagu oogaayo oo shariicada islaamka lagu oogaayo wixii xukuntan kala qaadanayaan joognaa geel laba qof walaal ah oo dhib as gaaray gabar yar oo ka dhaltay beesha gaal jeclay ikhram maxamed mannuur dhib gaaray oo dhaawac ah oo ilka gaaray ayaa shariicada islaamka loo bandhigay shariicada waxay xukuntay mataqaanaa dhef oo geel ah geeli baa mataqaanaa shariicadii aan ka furisan tol ahaan aga furisan laba dhinac waxaan isku afgaranaa geeli kala qaadano beesha gaal cosi loo soo jeeday cosii loo soo jeeday wuxuu ahaay in mataqaanaa geelaas ay wax ay reebaan geeli meesha waxaan ku reebnay shan neef oo geel aan ku reebnay oo u reebnay beesha walaalahayn beesha shaqaal oo hirta beesha gaal jacad ka damba geeli sagaal toban neef sagaal toban neef ay walaalahayn dooneen muddo lix biloodna way qabsadeen geela inay ku bixiyaan ilaahay baa u saqray waa dadaalay dadaal baanay muujiyeen ilaahay baana ku mahadsan geeli waxay ku keeneen bil gudheed ay ku keeneen ciddii ku keeneen geeli aan maanta la wareegnay aan la wareegnay cows labaad soo jeedeen beesha walaalahayn waxay dhaheen waxaan rabaa odayaashii wixii hore rabto waan rabteene haddana waxaan rabnaa maanta odayaasha waan nahay anagana wax baan rabnaa haddana neef neef neef lixaad rabnaa geeli wuxuu cidda waxay rabtay gaal jecel lix neef ay rabtay geeli shan hore u rabtay maanta neef kale u rabtay baqadda baqadda bool barwaaqa een sida ay u dadaalka muujiyana keentay iyo walaalnimada iyo kalsoonida iyo ilaahay ku wadara hilma keentay ilaahay baana ku mahadsan waxa ku mahadsan amniga iyo saqaaraad jirtaan ku mahadsan walaayada islaamka ku mahadsan ida amnigan iyo wanaagan keentay oo waxaan ma jiri jirin waxaan wax lamid ma jiri jirin ilaa jira kala qaadan jiray ama hebel hebel turay ahaan jirtay ama waxa ay culufad oo bacqabe bacmada wala kala qaadan jiray maanta waxa ilaahay ilaahay mahadis in geel la kala qorsanayo idil kalsoon yahay laba dhinacbo raali la iska yahay ilaahayna uu raali ka yahay ummadana ay raali iska tahay in kala qaadanayo taas ilaahay mahadis هذا مركب واحد وانا سان باش قال على الجيلي والورجي وانا ولا ورجي جيلي باش على ورجي جيلي وحي لو هاي وحي انا عفن انا عفن انا عفني حقنا عفن وحي ويا ما كسن انا وين انا عفن ان شاء الله تعالى انا واقفين انا عفن دونا لكن وحي هذا ما انت قادني gacantan ku gacantan ku dhigay waan waan waan wareejiyay walaa islakan waxa ka tahay goob joog ay ka tahay kalsooni iyo laa furan iyo walaalnimo iyo dirsimaan ku wareegnay insha Allah saan anay waxaan rabnaa hadii ilaahay dahagaan soo wato saan islaamad inaan yeelno hadii ilaahay walaahin si yeelay islaamad inaan yeelno aan yeelno wixii as cusina waa noo furan yahay sida uu dhaqsaha badan wax isku iska xaqiiqa khayr islaam iska bixinay wax wax shariicada ku banaan waay wax islaamada ehelku banaan waay geela saasan kula wareegnay insha Allah intaas markaa aan ku soo gabagabeynaa salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh gabagabadii munaasabadda nabadoonnada beesha gaaljecel ayaa dhankooda geeli dhiigga ahaa ku wareejiyey dadkii beeshooda ka dhashay ee ay dhibaatadu gaadhay
bismillaah weli waxaan joognaa goobtii aan xoolihii kula wareegnay oo aan kagala wareegnay beesha sheeqaaleed annagoo ah beesha gaaljecel anigoo ah nabadoonka beesha gaaljecel cali bile cusmaan magaciigu yahay waxaan wareejinayaa geelii aan kala wareegay beesha sheeqaaleed waxaanan ku wareejinayaa gabadhii dhibka gaaray ee dhiigga loo xukumay aabbaheed ayaan ku wareejinayaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah eekhree maxamed nuur cali adeerkeed ayaa nahay dhibkii gaaray shareecada islaamka xoolihii xukuntay ayaa maanta dawladda la yidhaahdo dhaay barwaaqo ayaa nagula wareejiyey ana waxaan ahay gabarta waalidkeedii magaceedu waxaa la yidhaha maxamed sheekh cumar walaalkeed maxamed nuur cali aniga maxamed sheekh cumar cali marka gabadhii xaqeed geeli shan iyo labaatan toban iyo siddeed neef ayaa nagula wareejiyey wixii kale ehelnimo islaamnimo waxaan u dhaaf karan aan u dhaafnay wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dareenkan maasha allah sharci islaamka ku qanacsannahay faraxi fiyaagu waaye faraxi fiyaa maasha allah alxamdulillah ilah baa ku mahadsan uma ilah allah ku mahadsan waleed looba arki jirin sharciga islaamka iyo sunnada nabigaa keentay sunnada nabiga sharciga ayaa keentay kala dambeynta ay kalsoonida xaqa laisku siiyo waan xaq culus kusiin jirnay waliba oge asalaamu calaykum waraxmatullaah
intaas ayaan caawo dhegaystayaal ku soo afmeerinaa barnaamijka dhow xawareysiyada oo aad ku dhagaysateen qodobo kala gedisan maxamed cali aadan ayaa igala qayb galay kan mid la mid ah intaan dib ugu kulmayna waxaan idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh